madaxweynaha falastiiniinta oo madaxweynaha la doortay ee maraykanka obama ugu baaqay wax weyn inuu ka qabto nabadda bariga dhexe marka uu xafiis ka qabto shir ay yeesheen muslimiinta ku nool dalka maraykanka oo da'yarta in aqoontooda kor loo soo qaado looga hadlay iyo waraysi aanu la yeelanay abwaan yuusuf shaacir oo ka warramaya waxyaabihii ka yaabiyey ee uu ku arkay habdhaqanka iyo nolosha soomaalida britain ku dhaqan wararkaas iyo kuwo kale ayaadna ku maqli doontaan barnaamijka